إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله من الاستجابة لأمر الله ورسوله عدم الاحتفال بالأعياد الجاهلية وحكمده هجانسا كالله رسول كيس الله هجانسا ميو إن لو دبال دقين أون لحسن عيدها جاهلية ee diinteenna islaamku aanay sugin walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo soo dejiyey diin qiimo badan oo kaamil oo dhammaystiran waxaa allahu yihi jalla sha'nuh alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina allah waxau yihi subxaanah maanta waxaan idiin dhammaystiray diintiinnii waxaanan idiin taam yeelay nicmadaydii waradiitu lakum lislaama diina waxaanan raalli idinka noqday diin ahaan iyo dhaqan ahaan inaad ka dhigataan alislaam waxaa allah aayaddaa ku tilmaamay jalla sha'nuh diinta uu inoo soo dejiyey inay tahay diinun kaamil oo meel kale aanay waxba uga baahnayn hadday dhaqaalo tahay hadday xukum tahay hadday siyaasad tahay hadday mucaamalaad tahay hadday cibaadaad tahay fii kulli jaanib dhinac kasta oo dhinacyada nolosha ka mid ah inay diintu dhammaystiran tahay oo waxa weeyaan si wanaagsan ay uga hadlayso walaalayaal nebiguna sala allahu calayhi wasalam kamaa fi saxiixayni min xadiidi caaisha waxau ihi man axdatha fii amrinaa haada maa laysa minhu fahuwa raddun qofka arrinka yagan waa arrinka diintee ku soo kordhiyo waxaan ka mid ahayn oo aan alla iyo rasuulkiisu jidaynin oo aanay amrin qofka ku soo kordhiya fahuwa raddun ay marduudun calaa saaxibih ruuxa la yimaado waa lagu celinayaa oo laga aqbali maayo wa fii lafdi muslim man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun qofka camal sameeya amarkayagu aanu ku dul sugnayn oo diinta aan sanad iyo daliil aan uga haysan camalka noocaasa ruuxa la yimaado waa lagu celinayaa oo laga aqbali maayo walaalayaal idan diinunaa kaamil waxa cisigeenna iyo sharafteenuna ay ku jirtaa inaynu diintaa ku toosnaano oo meel kale aynaan waxba ka doonan ama aynaan uga baahan waayo maanta ayaan darada ummadda islaamka haysata waxaa ka mid ah inay dhaqan wareegeen oo dhaqankoodii iyo noloshoodii waxa weeyaan reer bari iyo reer galbeed iyo gaalo inay marti uga noqdeen oo iyaga ka doonteen laakiin waajibku waxa uu ahaa inay gartaan in saraynta iyo sharafta iyo cisada iyagu ay leeyihiin ilaahay waxau uhi jalla sha'nuh wa antum alaclowna in kuntum mu'miniin iyadoo mu'miniinta lala hadlayo ayaa alla waxau idhi idinkaa sarreeyo oo sarraynta iyo sharafta leh haddii aad tihiin dad mu'miniin ah waxaa lagu xidhay culuwiga iyo sarraynta aliimaan haddii iimaanka la xaqiijiyo oo laga run sheego sarraynta inakaa leh ruuxa gaalkiina cagtaada hoosteeda ayuu ku jiraa laakiin markaynu iimaankeenna ka tagno ee diinteenna aynu ku toosnaan weyno ee gaalka liita ee waxa weeyaan xayawaanka lagu sheegay aynu waxmoodno markaas ayaa dadka muslimiintu ay dulloobayaan waxaanay cisoobayaan markay culuwiga iyo sarraynta diintooda ka doontaan ilaahay waxau idhi subxaanah walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun waxaa ciziga iyo sharafta iska leh allah iyo rasuulkiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam iyo labadoodaa inta rumaysay ayaa cizi iska leh laakiin munaafiqiintu garan maayaan kuwa gaalada u sacaba tumanaya ee gaalku inuu waxayo moodayaa garan maayaan ciziga iyo sharaftu halka ay ugu jirto waxaa kaloo rabbi uu yidhi subxaanah man kaana yuriidu alcizata falilaahi alcizatu jamiica qofka ahaaday cizi iyo sharaf ku doondoonayo oo raadinayo cizi oo dhammi allu u sugnaaday waxa uu markaa macnaha iyo maqsuudku uu yahay man yurid alciza falyutic alcasiiz qofka haddaba cizi iyo sharaf doonayo allaha casiiska ah ee cizadu agtiisa ay taallo ateec waayo isaga ayaa sharaf laga helaa isaga ayaa ciziga laga helaa isaga ayaa waxa weeyaan cidduu doonana dulleeya cidduu doonana darajeeya qul illaahuma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa watanzicu lmulka miman tashaa watucizu man tashaau watudillu man tashaa ilaahay subxaanah isaga ayaa mulkiga iska leh cidda u doono ayuu darajeeyaa oo mulki u siiyaa cidda u doonana waa ka siibaa cidda u doona ayuu ciseeyaa cidda u doonana waa duleeyaa walaalayaal haadihi alaayaat waxa aynu ka fahmaynaa meesha sharaf iyo cizi loo doonan karay ku jirtaa diinteenna inay tahay ee dowlado kale iyo gaalo iyo reer galbeed aanay ahayn dulliguna waxa uu ku jiraa diinta alle oo laga durko waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim ruuxa alla uu dulleeyo cid sharfi karta oo cizo u keeni kartaa ma jirto nabiguna salى اllahu عalayhi wasalam waxau ihi idaa tabaayactum bilciinah wa akhadtum adnaaba albaqar waradiitum bizarc wataraktum اljihaada fii sabiili اllah salط allahu عalaykum dula laa yanzicuhu cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum nebigu xadiidkaa waxa uu ku tilmaamay ummaddu marka ay inxiraaftay leexato hadday mucaamalaadka iyo baayac mushtariga tahay iyo hadday nolosha kale adduunyo ay tahay ummaddu marka ay leexato ee beycooda iyo iibkoodana waxyaabo muxaramaada ay wax ku kala iibsadaan ee ay saracii iyo beerihii ay raalli ka noqdaan oo lo-da ay dabada qabsadaan macnaha adduunyo ay u iishaan oo aakhiro ay ka jeestaan oo ilaahay dartii inay u jihaadaanna ay iskaga tagaan ilaahay waxa uu ku sallidayaa dulli aanu ka dulqaadayn xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa diintiina aada u laabataan waxaa nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa uu ku caddeeyey waxa keliyee sharaftu ay ku soo noqon karto waxa keliyee dulliga lagaga badbaadi karo inuu yahay alrujuucu ilaa hada addiin diintaa derajadu ay ku jirto oo loo soo laabto xaqiiqada lama dhaafaankii waa taas daraja inay diinteenna ku jirto oo meel kale aan laga helayn cumar ibnu lkhadaabna waxaa laga wariyey maquuladiisa mashhuurka ee dhaxalgalka ah naxnu qowmun acazana allahu bilislaam famahma btagaynaa min gayrihi adallana allah waxaanu nahay dad ilaahay diinta ku darajeeyey meel aan diinta ahayn darajo haddaanu ka doonnana ilaahay waana duleeyaa waa xaqiiqada maanta ummadda islaamku ay ku sugan tahay inay diintoodii moodeenba inay iyadu la hadhay oo dibu socod ay tahay inay moodeen derajadu inay gaaladu hayaan oo ay gaaladii daba socdaan oo had iyo habeenba iyaga ay gacmaha hoos hoorsanayaan laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay derajo waxay ku jirtaa diinullaahi casa wajal dullina waxa uu ku jiraa iyada oo laga jeesto nabiguna waxa uu yihi salى اllahu عalayhi wasalam wajucila اdullu wاsagaaru calىa man khaalafa amrii waxaa dhabarka loo saaro oo loo xambaariyey oo korkiisa la yeelay dulli iyo liidasho calىa man khaalafa amrii ruuxa arrinkayga khilaafa ee hadigayga ku hanuuni waaya walaalayaal haadihi nusuus waxa inooga cad inay diinteennu tahay diin dhammaystiran inay diinteennu tahay tan lagu darajoobayo in waajibka ummadda islaamka saarani uu yahay diintooda hoos inay u eegaan oo meel kale aanay u hanqaltaagin waayo xaqiiqadu waxa ay tahay maanta halka aynu ka halaagsannay waa halkaas derajadii ayaynu meel kale u doonannay oo diinteennii aynu ka dhex raadin weynay inoo soo noqon mayso sharaftii iyo cizigii ummadda islaamkii ay ku caana maashay ilaa iyagu halkay mareen kuwii hore aynu marro oo aynu hadigoodii ku hanoonno oo aynu waddooyinka gaalo ee maanta la raacay aynu ka hadhno walaalayaal ruuxa muuminka ah ee ay waajib ka tahay axwaashiisa iyo noloshiisa oo dhan inuu hoggaansamo waa waajib saaran tallaabo kastuu qaadayo inuu ilaahay diintiisa uga meeldayo oo wixii uu ka helana uu ku dhaqmo wixii uu ka waayana uu iskaga tago wa astaqfir اllah alxamdu lilaahi waxdah wاsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal waxa maalmahan aynu in fara badan maqalaa inaguna soo socda dabaaldegyo fara badan iyo ciido waxa weeyaan la xusayo waxaa ka mid a ta ay yidhaahdaan christmas dhayga ama dhalashada ciidulmiilaadi almasiix ay ku tilmaamaan inay waafaqsan tahay dhalashadii nebi ciise calayhi salaam oo bishan aynu ku jiro afar iyo labaatankeeda iyo shan iyo labaatankeeda waafaqsan waxaa ka mid a ciidaha loo dabaaldego waxa weeyaan sanadka cusub ee fooda inagu soo haya ee ay yidhaahdaan waxa weeyaan waa sanadkii cusba ama waa habi new yorkii yacni waa sanad cusub waana taariikhda ama sanadka taariikh ahaan marka la eego dee waa tii gaalada oo sanadkii islaamka maaha waana loo dabaaldegaa waxa weeyaan dawaa'irta xukuumiga ah iyo kuwa ahliga ahba in badan oo ka midana waa loo fasaxaa iyadoo la xusayo oo loo dabaaldegayo waxaana ka mida bidaca waxa weeyaan diinta lagu soo kordhiyeen sal iyo raatoona ku lahayn in loo sameeyo yacni acyaad iyo ciido miilaadkii ama dhalashadii ambiyada ama ha noqdo nebi ciise calayhi salaam ama ha noqdo nebiyuna muxamed sala allahu calayhi wasalam ama ambiyada kale ha noqdaan dhalashadooda in ciido loo dabaaldego loo sameeyaa diinta ka mid ma aha walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inaga reebay gaalo in la ysku ekaysiiyo oo la shabaho oo rabbi waxau ihi jalla sha'nuh yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakhidu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin allah waxau idhi subxaanah kuwa iimaanka laga helayow ee alla iyo rasuulkiisa dhab ahaan u rumeeyeyow kuwa sifada iimaanka rumeeyey ee ka run sheegayow ee sifatuliimaan waxa weeyaan ku sugan ee ku sifoobayow laa tattakhidu alyahuuda waannasaara awliyaa yahuud iyo nasaaraha ka dhiganina sokeeye aada soo dhowaysataan oo qalbiga ka jeclaataan bacduhum awliyaau bacd iyagaa barhkoodba barhka kala sokeeye u ah oo ay soo dhowaysanayaan oo gaalo si kastoo mabaadicdoodu u kala duwan tahay iyaguunbaa saaxiib ah alla waxau idhi waman yatawallahum minkum fa inahu minhum ruuxa idinka idinka mid ah ee kuwaa sokeeye ka dhigta yahuud iyo nasaara iyaga ayuu ka mid yahay ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin ilaahay ma hanuuniyo qolada daalimiinta ah waxaa kaloo rabbi uu yidhi subxaanah laa tajidu qowma yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah wlow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum waxau rabbi yidhi subxaanah heli maysid oo waa ma dhacdo waa mid aan suurtogelayn ma suurtogelaysa inaad hesho qowman yu'minuuna biاllaahi walyowmi alaakhir dad ilaahay iyo maalinta qiyaamaha rumaysan oo mu'miniin ah oo haddana iimaankii ku darsaday maxay yuwaaduuna man xaadda allaha warasuulah oo haddana jecel kuwa allah iyo rasuulkiisa khilaafee ka hor yimid yacnii suurtagal ma aha qalbiga mu'minkee iimaanku uu degay inay ku kulmaan ilaahay jacaylkiisa iyo jacaylka gaaladu waa ma dhacdo walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum kuwaa alle iyo rasuulkiisa ka hor yimid ee ka gaaloobay aabbayaashood haba ahaadaan ama inamadoodii aw ikhwaanahum aw cashiiratahum walaaladoodba ha ahaadaan xigtadoodii iyo qaraabadoodiiba ha noqdaan walidaalika taariikhda islaamka waxaa ka dhacday aabbuhu inuu inakiisii ilaahay dartii uga dhaqaaqay inaku uu aabbihii ilaahay dartii uga dhaqaaqay dadkii xigtada ahaayee ummadda isugu xigay ilaahay dartii inay u kala dhaqaaqeen markii diinta islaamku ay kala farqisay ee midna iimaankii uu qaatay midna waddadii gaalnimada uu ku hadhay walaalayaal waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum ninka qolo isku ekaysiiya dhaqankooda akhlaaqdooda mucaamalaadkooda dhinacuu doonaha ka shabaho caqiidadooda ruuxa qolo isku ekaysiiyaa iyaguu ka mid yahay waa waciid iyo goodi adag oo ku socda ruux kasta oo gaal isku ekaysiiya maanta ayaan darada awlaadda muslimiinta in badan oo ka mid ah haysataa waxay tahay inay sidoodii u feedhanayaan oo sidoodii ay u xiiranayaan oo sidii gaalada ay u labisanayaan oo sidii gaalada ay u tallaabsanayaan oo ay moodayaan gaal lagu daydaa derajo inay tahay oo aanay ogeyn dullinimada ku jirta walaalayaal nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi xadiidka saxiixeynka ku sugana min xadiidi abi saciidin alkhudri latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh qaaluu alyahuudu wاnnasaara qaala faman waxau rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh wallaahi waxaad raacraaci doontaan oo tallaabo tallaabo iyo taaka taaka aada ugu dayan doontaan kuwii idinka horreeyey waddooyinkoodii ilaa hadday masalugalay godkeeda ay galaan aada ka daba gashaan ibnu xajar fii fatxi ilbaari markuu xadiidkaa sharxayay waxa uu yidhi godka masalugalayda waxaa tusaale loogu soo qaatay liradaa'atihi wa dayqih waa liidashada iyo xumaantiisa iyo cidhiidhiga uu cidhiidhi yahay oo marka horeba isagoo god ah ayaa haddana godadkii ay isdhaamaan waa ka u liita god la galo macnaha iyo muraadkuna waxa uu yahay gaalo sidaad u dabagelaysaan halkaa hadday galaan way idinka dabageli macnaha wax kastoy sameeyaan way idin samayn oo cid ku dayata ayaa ummadda nebi moxamed laga heli waxay saxaabadu rasuulka ku yidhaahdeen ridwaanullaahi calayhim alyahuudu waannasaara rasuulkii allow kuwaa waddooyinkooda la raacraacayee lagu dayanayaa ma yahuud iyo nasaaraa qaala faman wuxuu yidhi haddaa waa ayo waa iyaga kuwa lagu dayanayaa walaalayaal maanta waxyaabaha yahuud iyo nasaaro lagaga dayday waxaa ka mid ah kirismaskaa aynu tilmaanay ee ay ku sheegeen xataa taariikhda iyagoon isku waafaqsanayn inay inay tahay taariikhdii dhalashada nebi ciise calayhi salaam ee ay dabaaldegga u sameeyaan bishan aynu ku jirno dhexdeeda waxaa markaa ummadda muslimiinta in badan oo ka mida ka dhacda inay farxaddaas iyo raynrayntaa iyo dabaaldegga kiristanku ay taariikhdaa sameeyaan in lala sameeyo oo dadka qaarkood ay la farxaan oo hadiyadaha la isweydaarsado oo la ysugu tahniyadeeyo oo shaqooyinka la fasaxo waa waxyaabaha ay muslimiintu kiristanka ay kaga daydeen xaaraantana ay tahay in la xuso oo loo dabaaldego ciid laga dhigto waxaa ka mid ah sanadka cusub ee taariikhda gaalada ee fooda inagu soo haya isagana waxa weeyaan in loo dabaaldego oo shaqooyinka loo fasaxo oo la ysku hambalyeeyo oo sidii wuxuu ciid yahay la ysku taaniyadeeyaa waa waxaan sharcigeenna iyo diinteenna islaamka saliya raatoona ku lahayn waayo nebigu sala allahu calayhi wasalama kamaa fi lmusnadi wasunan min xadiidi anas qaala qadima annabiyu sala allahu calayhi wasalama almadiina walahumaa yowmaani yalcabuuna fiihimaa faqaala maa haadaani alyowmaan qaluu humaa yowmaani kunaa nalcabu fiihimaa fi ljaahiliya faqaala ina allaha qad abdalakum bihimaa khayra minhumaa yowma aladxaa wa yowma alfitri nebigu sala allahu calayhi wasalam sida xadiidka anasu warinaya ku sugan waxa weeyaan sunantana ku soo arooray madiine ayaa nebigu soo galay iyadoo reer madiina laba maalmood oy ciyaaraan oo farxad iyo raynrayn iyo dabaaldeg ay muujiyaan iyagoo laba maalmood leh markaasaa rasuulku ku yidhi labadan maalmood waa maxay markaasay yidhaahdeen waa laba maalmood oo jaahiliyadii aanu xusi jiray oo ciid iyo dabaaldeg aanu ka dhigan jiray waxa uu rasuulku ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha qad abdalakum bihimaa khayra minhumaa labadaa maalmood alla wuxuu idinku bedelay laba ka khayr badan yowma aladxaa wa yowma alfitri maalinta ciidulfitrida iyo maalinta ciiduladxada dadka muslimiintii labada ciidood ee sanadlaha ah ee ay leeyihiin waa labadaa mid saddexaad kuma sugna diinta alle subxaanahu wa tacaala waxaan diinta ilaahay ku jirinna waa bidco bidcona waa baadi waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu u tilmaamay uun labadaa maalmood inay sanadkiiba ay ciid u yihiin dadka muslimiinta ah ciidaha muslimiinta ilaahay u jideeyey waxay yimaadaan cibaadaad waaweyn yacnii dhammaadkooda ama gebagabadooda iyo gunaanadkooda iyaga laftooduna ciyaar iyo lahwi uun maahee waa cibaado oo waa laba maalmood oo cibaadaad waaweyn la guto ciidda hore waxa weeyaan ciidulfitri waxa ay soo gashaa bishii ramadaan ee barakada iyo fadliga badnayd markay dhammaato oo waxa weeyaan ciid waa waxaan ujeedaa camal iyo cibaado qiimo badan ayaa lasoo gutoo lasoo dhammaysto bishii ramadaan soonkeedii iyo qiyaamkeedii ah markaasay maalintaa farxadda muslimiinta u ah ee ciidulfitri ay soo gelaysaa maalintaa lafteeda cibaadaad ayaa lagu camiraa oo salaada ciiddu ay ka mid tahay iyo takbiiraadkii iyo xuskii ilaahay subxaanahu wa tacaala ciidul adxaduna waxay soo gashaa iyadoo dadkii xujaajta ahaa wuquufkii carafa maalintii sagaalood ayse soo taageen ayaa maalintaa tobnaad ee yowma alxaji alakbar ayaa ciidul adxaduna ay soo gashaa waa iyadoo cibaado weyn lasoo guto oo acmaashii xajka oo wuquufku ugu muhiimsan yahay ay ka mid tahay maalintaana acmaasha xajkee ugu waaweyn ayaa la gutaa dadka muslimiinta een maalintaa xajka joogina waxa weeyaan udxiyadoodana waa qashaan salaada ciiddana way tukadaan takbiiraadkii iyo xuskii ilaahayna subxaanahu wa tacaala way ku nooleeyaan ciidaha muslimiinta ilaahay u jideeyey waa labadaa ciidood waxaa inoo soo raacaa waa ciiddaa usbuucii ama wiigiiba hal mar aynu jumcada isugu imanayno iyaduna waa cibaado oo khudbaddaa jumce iyo salaaddaa jumcada iyo saacadda saacatulijaabadaee ku jirta waa maalin khayr badan ciidaha muslimiintu waa saddexdaas wixii ka soo hadhay waxsal iyo raadle ma aha waana acyaadun jaahiliya walaalayaal waxaa markaa muxaram ah oo aan bannaanayn in gaalada laysku ekaysiiyo oo ciidaha laga shabaho xaggooda oo sanadka cusub ama ciiddaa kirismaska in lala xuso oo dabaaldeg iyo farxad lala muujiyaa waa waxaan bannaanayn waxaa iyaduna acyaadda jaahiliga ah ka mid ah sida nebi ciiseba dhalashadiisii dabaaldeg in loo sameeyaa aanay sunno u ahayn ayaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo ah khayru alambiyaai waalmursaliin dadka kii u khayrka badnaa ee ugu maqaamka sarreeyey isagana dhalashadiisa in xus loo sameeyo wax bannaan oo ka ka sugnaaday salafkii ma aha kitaabka alle iyo sunnada nebiga kuma sugna dadkii wanaagsanaa ee nebi moxamed jeclaana sala allahu calayhi wasalam kamay sugnaan waayo wax sharciga hadday tahay waxay ka sugnaan lahayd dadkii nebi moxamed raacay ee rumeeyey inooga jacaylka iyo kalgacalka badnaa laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay nasaaradu markay dabaaldeggaa nebi ciise u sameeyeen ayaa dadkii muslimiinta ahaana ay shabbaheen oo ay kaga daydeen oo iyaguna waxa weeyaan ay yidhaahdeen nebigayaga ayaanu mawliid ama xus aanu u samaynaynaa laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay haddii waxa weeyaan mawliid in la sameeyaa ay sharci tahay abubakar baa samayn lahaa cumar baa samayn lahaa cuhmaan ibnu cafaan baa samayn lahaa cali bin abi aalib ayaa samayn lahaa salafkii iyo dadkii wanaagsanaa ee inaga mudnaa ayaynu ku arki lahay aynu ka soo gaadhi lahayn waxaa markaa waajibku uu yahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ninka jecel maaha inuu maalin muujiyo laakiin sanadkao dhan waa inuu muujiyo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ninka jecel waa inuu dariiqiisii iyo hadigiisii maro laakiin isagoo ka baydhay oon waddadiisii hayn ma aha sanadkii hal maalin intuu soo kaco inuu yidhaahdo maantaa nebi moxamed xusaya waxaynu ku leenahay annaku nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sanadkao dhan baanu xusaynaa oo qowlkiisaanu ku dayanaynaa oo ficilkiisaanu ku dayanaynaa oo saxaabadii iyo salafkii iyo dadkii wanaagsanaa halkay mareen iyo wixii laga soo gaadhay ayaanu ku dayanaynaa wax cusubna la iman mayno waayo waxaa inoogu filan inaynu ku waantownaynu wax ku qaadanno low kaana khayran la sabaquunaa ilayh wallaahi hadduu khayr noqon lahaa iyagaa inooga dheerayn lahaa ma kula tahay kuwaasi waxay garan waayeen adigu maanta inaad garato ma kula tahay kuwaa wax u muuqan waaye adiga maanta inuu kuu muuqday suurtagal miyay tahay cilmi kuwaasi aanay gaadhin maanta in la gaadhay oo la samaynayo camalkiisa waa waxaan suurtagal ahayn idan waajibku waxa uu yahay waxa ciid iyo dabaaldeg laga dhiganayo waa inuu noqdo wax diinta islaamka sal ku leh wax nusuusta islaamku ay u markhaati kacayso wax dadkii wanaagsanaa ka sugnaaday waa inuu yahay laakiin waxa weeyaan haddii intaa midna aan lahayn dee waxaagu waa hal bacaad lagu lisay ama biyo culdhaanshay wax midho iyo hamarana ka goosan maysid dadkana waxaa lagu ibtileeyey sunnada marka loogu taag waayo inay bidaca sameeyaan laakiin waxaa inagu filan inta ka sugnaatay nebiga iyo asxaabtiisa walaalayaal waajibka ummadda islaamka saarani waxa uu yahay inay ku kaaftoomaan wixii kitaabka iyo sunnada ay ka helaan inay ku daydaan wixii saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin laga soo raray inay ka badbaadaan oo ay ka fogaadaan wixii bidco ah ee baadi ah ee aan diinta daliil looga hayn rabbanaa aatinaa fi اddunya xasanة wfi اlآakhiraةi xasanة waqinaa cadaab الnaar allahuma اnsur اlislaam wاlmuslimiin وأdil الshirka wاlmushrikiin وأhlik اlkafaraةa wاlmulxidiin أعdاءka أعdاء diinka ya rab العaalamiin allahuma wafiqna min alأqwali wاlأcmaali lima tuxibh wtarضى allahuma wali umuurana khiyaarana ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله